Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayay xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha taasoo socotay muddo lix iyo toban maalmood ah xusidda maalintan caalamiga ah oo sanadkiiba mar la qabto waxaa halkudhigeedu ahaa sanadkan xuquuqdeeda mustaqbalka hadda hirgeli kulanka xiritaanka waxaa goobjooga ahaa wasiirka wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Marwo Cadar Ismaaciil Cabdulaahi mas-uuliyiin ka tirsan golaha wakiilada Jubbaland gudoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo aadan katela qaar ka mid ah hay-adaha wada shaqaynta dhowla leh wasaaradda haweenka ururka naafada degmada kismaayo iyo haweenka degmada ugu horeyn waxaa xiritaanka munaasabada ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadan katela maanta si hore loo sheegay waa maalin u astaysan maalmihii soo socday ee ayaamaha aan soo marnay iyo lix iyo tobanka maalmood gabagabadeedii maanta waa maalin ku astaysan ee dacadtiyada ama xadgudubyada ka jira dalka annagaa garanahay dadka deegaanada soomaaliya gaar ahaan jubbaland waxaan nahay meelihii inta badan ay kasoo dhacayeen xadgudubyada ay ka dhici jireen alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda waxaan dareemaynaa nasri haweenka haddaan nahay waqti fiican hadda jubbaland intay joogto waa laga wada shaqeeya dowladda hay-adaha caalamiga hay-adaha lookalka iyo innaga haween ahaan intaba waan ka shaqaynay si loo tirtiri lahaa ama loo baabiin lahaa in xadgudubyada iska dhamaadaan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwo cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa soo xirtay munaasabadda maanta sida aan ognahay waa tobankii disembar ilaahaygii na soo gaarsiiyey ee labada kun iyo afar iyo labaatanka alla subxaana wa tacaala baa mahaddaasi u sugnaatay waxaan ku soo jirnay lix iyo toban maalmood oo aan u ololeynay xaquuqul insaanka oo maalmaha lix iyo tobanka maalmood ah ayaanu ku soo jirnay maalmahan waxaana ka hadlaynay sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatankii maxaa noo qabsoomay iyo maxaan hiigsanaynaa intaba waan soo wada samaynay maanta waa gabagabadii iyo lix iyo tobanka maalmood inaan soo xirno barnaamijkii noo soo socday ee ahaa sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka labada kun saddex iyo labaatankii waan isla wadeyn heerka aan ka gaarnay xaquuqul insaanka haddaan nahay reer jubbaland haddana sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka xagga xaquuqul insaanka waxaan ka maraynaa meel aad iyo aad u fiican roma hal maalin lama dhisin xaquuqul insaanka maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu u socdaa kor dadkeenna waxay fahmayaan qof walba inuu ilaahay xor ka dhigay qof walba inuu ilaahay abuuray qof walba in uu leeyahay xaquuq asaga u gooniya